weli si rasmi ah dowladda soomaaliya ma aanay uga hadlin waxa sababay qarax duleeliyey qayb ka mida dayuuradda daallo maalintii talaadada xilli ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada muqdisho iyadoo ku sii jeeday dalka jabuuti qaraxaasi markii uu dhacay waxa uu abuuray khalkhal iyo isku dhexyaac soo wajahay rakaabkii dayuuradda shaqaalaha dayuuradda ayaa gargaar u fidiyey dhammaanba rakaabka badbaaday marka laga reebo hal qof oo dhintay iyo laba qof oo kale oo dhaawacmay qaraxan oo si rasmi ah dowladdu aanay weli uga soo saarin natiijo ayaa dhacay daqiiqado yar uun kadib markii dayuuraddu ay cagaha dhulka ka qaaday qiyaastii laba iyo toban kun ilaa afar iyo toban kun oo fiid oo ka yar shan kilomitir oo dhulka ka sarraysa xogaha qaarkood aan ka helay dowladda soomaaliya oo ka gaabsanaya in magacooda la sheego waxa ay ka gaabsadeen in ay beeniyaan waxa dhacay inuu ahaa qarax la maleegay waxaase soo baxaya warar kala duwan oo muujinaya in waxa dhacay uu ahaa qarax la maleegay agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa u sheegay v o e-da qaraxani inuu u eg yahay weerar la doonayay in lagu burburiyo dayuuradda laguna kharajiyo dhammaanba rakaabka dayuuradda isagoo intaasi ku daray inay jireen degnino la xiriira weeraro lagu qaadi karo garoonka dayuuradaha waa mahadsantahay ridwan waxa weeye arrintaasi aniga ma hayo tafaasiil dheeri ah oo ku saabsan baaritaano rasmi oo la sameeyey laakiin markaan si dadka qaar la sheekaystay xoogaala islamarkaasna wax laysku hordaray waxay arrintaasi u dhoweyd runtii waxay ka horreysay iyada oo diyaaraddii turkiga ay maaragtay maalmo ka hor aysan soo degin kadib uu qaraxni dhacay waxaa kaloo dhacday in qaybta airboortka iyo v i b da in la xiray iyadana maalmo ka hor intaysa arrintaani dhicin waxaa ka horreysay in digniino badan oo ah khayraboorka dhankiisa ayaa loo socdaa oo maaragtay falal argagixisa la rabaa in laga fuliyo iyadoo markaa artigaas iyo waxyaalahaas kaleo camaliga ah oo practicalka ah oo la qabto diyaaraddii turkiga oo meesha ka ka baxday iyo airboorkiio qayb kamid a qaybtii v i b da wasaaradda arrimaha dibaddu ay ay xanibtay oo jiri arrimo jira awgood meeshaas lama geli karo waxaasoo dhan marka laysku daro iyo qaabka qaraxu u dhacay diyaaradda dhinaca ay uga fuqsantay iyo qofkii meeshaas ku dheganaa oo loo eedeynayey ama loo cileynayay inuu ka dambeeyey oo meeshii ka baxayo lugihiisii iyo isagii iyo lagu tuhmayo qofka maaragtay balcad laga helay meydkiisa inuu yahay waxaasoo dhan marka laysku dardaro waxay u egtahay arrintaasi runtii dad waraa oo tiro badanna way ku jiraan waxaa loo dhaweynayaa inuu ahaa falkaasi fal weerar ah loguna talagalay diyaaraddu markay hawada si fiican u gasho oo hawada taragto in qofka qofkaas meel daloorsado hawadaasina qof dadka rabay inuu helo si toosa inta isku dhex qartay diyaaradda ma aha laakiin qof waxay u ekay diyaaradda in hawada sare oo intaasoo ku noolid markay kor u kacdo in diyaaradda dhinac la dalooliya kadibna diyaaraddu sidaas ay ay ay maaragtay ku qaraxdo marka dhammaan waxaas marka la isku dardaro inkastoo in la hordhacaahi ay ficnayn oo hadda dad kubaraa ay baaritaankii wadaan laakiin markii aan dad hawlahaas ku lug lahaa oo khubaraha laftooda aan xalay iyo shay iyo aan is aragnay waxay u dhaweynayaan in falkaasi uu ahaa fal lagu talagalay diyaaradda in lagu qarxiyo islamarkaasna waxaa lala xiriirinaya diyaaradaha kaleo gaar ahaan diyaaradda turkiga iyo in maaragtay digniinihii imaanayay awgood loola dan lahaa sababtay taa dadkana rakaabkii rakaabkii diyaaradda turkiga raaci lahaa weye marka officially dawladda dawladda ayaa laga rabaa inay caddayso laakiin inta caqligeenna iyo cilmigeenna iyo taxaaliisha iyo analyzeka lagu hayo dadka ku lug lahoo gacanta ku haya ay sheegayaan intaas waay waa garta marka la fiiriyo meesha qaraxa uu ka dhacay haddii aad aragtay diyaaradda waxa ku dhacay ma u eg yahay wax maaragtay qaraxa oo la adeegsa waa mahadsan tahay horta waxaa weeye diyaaradda gudaha ayay waxani ka dhaceen mar haddii hool uu furma diyaaradda way soo socotay oo meeshaasi may istaagin kuma istan daqiiqadii waxaasi dhaceen ma aanay istaagin diyaaraddu mudday soo socotay weliba si hoose ayuu pilotku ayaa dadkaas dadkii rakaabka ahaa oo tirada badnaa badbaadiyey mooyaane hadduu qalqali lahaa runtii diyaaraddu inay dhacdo ayay sidii ujeedkii laga lahaana intaasay ahayd marka guud ahaan mar haddii dhaawac uu yimaado oo diyaaradda dhaawac dhaawac u gaaro socodkeeda waa wax culus oo ad aragtay xataa marka la fuushan yahay siday u ruxanayso iyo socodkaas mar haddii hoolkaas la helo anigu dee technician ma ihi laakiin caqliga caadiga wuxuuna siinayaa maaragtay haddii mar wixii sidoodii dabiiciga ahaa si ka duwan ay noqdaan waxyaalo gaaray awgood inaysa sidoodii si ahayn oo in dhaawicii uu sii weynaanayo sii maaragta ballaaranayo marba mar ka dambaysa diyaaraddu marka dambe waxay dhulkay lugaha ku dhufatay waxaa laga yaabaa maaragta waxaasoo dhan dad rakaab ahoo runtii qayb ka mid a aan is aragnayna way sheegayaan in diyaaraddu bilowgii siday ku bilaabatay iyo markay degtay oo ay soo degeen siday ahay inay kala duwaneyd oo marba dilaaca iyo fullaacu uu kasii weynaanaya marba marka ka dambeysa sidaa la sheegayna toddoba iyo toban daqiiqo ayay hawada ku jirtay markay ka duushay muqdisho markay soo laabatay toddoba iyo toban daqiiqo udhexaysay marka waa inahaas balacda eriyadeeday kasoo jeereysay marka guud ahaan ridwano waxa weeye arrintani arrintani waxa weeye airboorka weerarkiisa iyo in falal argagixisa ay gelayaan marka dadka airboorka mas-uuliyiintiisu way sii haysteen runtii taxadar badanna waa laga muujiyey laakiin qofkan laftiisa sida uu ku galay iyo taasi waa wax u baahan in la baarayo meelaha dhacayna waxay ahayd in dadka balcad ay sheegeen in lugihii iyo gacmihii iyo kulli ay go-een cashii banaanka usoo baxday taasi marka waxyaalo iyada laftirkeeda inkastoo baaritaankeeda iyo waxeeda ay leedahay qof caadi oo soo dhacay ma ahayn diyaaradduna weli hawada si fiican umaysa gelin loo meel hoosay ku socotay marka qof waxaa laleeyahay isagoo nool ayuu soo dhici karay laakiin lugtii inay go-do oo gacan go-do oo dadki sida ay sheegayaan meel laga soo kala helaa haddana calooshii o dhan banaanka usoo baxdo waxaa laleeyahay waxyaalo qofka ku rakibnaa way dhaawaca gaaray dayuuradda daalo waxaa khubarada dhanka amnigu ay sheegayaan inuu ahaa mid qorshaysan oo lagu doonayay in lagu burburiyo dayuuradda iyadoo sababna looga dhigayo in qaraxa lagu beegay mid ka mida goobaha lagu kaydiyo shidaalka dhanka midig ee dayuuradda d saddex hal shan sagaal ee daalo mar kale axmed macalin fiqi ayaa waxa uu sharaxayaa meesha goobta uu ka dhacay inay ahayd qorshe horay loo diyaariyey
exactly sida hadda dad rukaaba ay noo sheegeen waxay ahayd hataa qofku ma xigin qofkaas la tuhumayo inuu isqarxi yahay se kursigiisu ma ahayn kursiga geeska xiga oo darishada dhankeeda xiga ee wuxuu soo xiga dhankan kale si ulakaca oo qasaba ayuu ku fadhiistay ninkii mar malaha ninkii ag fadhiyay oo waa nin ka dhaawacan oo kale oo garbaha iyo maaragta dhaawac uga yaale qofku si usoo baxay ayuu si meesha fadhiistay wuu dacwoodaa la yidhi kadibna waxaa layihi freedis qof walbaa meeshu raba ha fadhiisto marka waxyaalaha tuunka keenayo dad kala wareysto tuunka keenaya in qofkaasi ahaa qof qarxiyey ilaahay baa naga og laakiin waxaa keenaya qofku si ulakacu meeshaas u fadhiistay weliba wuxuu ka fadhiistay ninkii fadhiyey oo markaasi kollay duruufun u kacay meesha uu kacay ayuu si xooga ku fadhiistaa la yidhi marka waxyaalahaas o dhan marka la isku dardaro inkastoo baaritaankii kulli weli dad khubaraah oo soomaali iyo ajnabiba ay gacanta ku hayaan haddana waxa weeye meesha strategic bay ahayd wax ulakacayna ahayd meeshaas yani inaan diyaaradda waxba ka harin waxaan isleeyahay xoogaa yaroo degdega ayaa dhacday laakiin diyaaraddu hadday hawada si fiican u geli lahayd lafteeda dadku waxay leeyihiin sidaan hadda ay nabadda ugu soo laabato o kale uma soo noqotay duuliyihii dayuuradda daalo airlines oo la hadlayay wargeys ka soo baxa dalka serbiya waxaa laga soo xigtay oraahda ah waxa dhacay waxa uu ahaa bam dowladda soomaaliya iyo waaxda duulimaadku waxa ay sheegeen inay tahay xilli hore in la caddeeyo waxa dhacay inuu ahaa qarax la maleegay iyo in kale mana jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay in ay falkan iyadu ka dambaysay ururka al-shabaab ayaa waxa uu caan ku yahay weerarada loo adeegsado qaraxyada iyo ismiidaaminta inta badan ka dhaca gudaha dalka soomaaliya ridwaan xaaji cabdiweli v o a london